إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا darsigeena cusub baabu taacati waliyi اlamr dadka kii u talinaayey in la adeeco baabkii ka hadlaya weeye in laga amar qaato oo fi lmacruuf wanaagga lagaga amar qaato oo cidna macsiyo lagu adeeci maayo wax wanaagto dadka hadduu faro waajibaad ama mustaxabaad ama mubaaxaad dadka maslaxadoodu ay ku jirto iyo ummadda danteedu oo lagu adeecayo wa taxriim alkhuruuji calayh in amardiido lagu sameeyo xaakimkii muslimka ahaa oo hub loo qaato lala dagaalamo xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey buu baabkani ka hadlaya marka saynu hore u tilmaanay ahlu sunna laysuu bicaqlaaniyiin walaa biahli ahwaa maaha kuwa caqligooda ka dhigtay masderka ay diinta ka qaadanayaan maaha ahlulahwaa kuwa hawadooda raaca kuwa xamaasadooda ay hogaamiso maaha cid walba iyo sidii loola dhaqmayo alkafir waldaalim walfasiq walaayic walaalix walsaalix walxaakim walmaxkuum mid walba sida loola dhaqmayo iyo xukumka la siinayo minayna naakud xaggaynu ka qaadanaynaa min kitaab illahi wa min sunati rasuuli llahi sala alay wasalam wain khaalafat ahwaana hawadeenna aba khilaafsabe masaaishaana waxaa kamida masalada halkan aynu u baabaysanay oo ninka xaakimka ee fisqiga samaynaya ee dadka dulminaya haddaad naftaada dib ugu noqoto aada weydiiso maxaad nafay ka yeelaysaa naftu waxay leedahay ninka sidaa samaynaya anuu ka amar qaadan maayo xaakim sharcigana uma arko haddaan meesha ka tuuri karan xoog kaga tuuri karana waan ka tuuraya dadkana waan ku diraya waan ku kicinaya haadihi waa imlaaatu nafs naftaadu waxay ku yeedhinaysay waa taa lakin maada qaala sharc sharcigu muxuu yihi baa isweydiye maada qaala allah subxana wa tacala wamaada qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qofka ilaahay jecel ee hawadiisa khilaafaya min ajli awaamir illahi subxaana wa tacaala iyo qofka xub ullahi qalbigiisa aanu ku jirin ama uu ku yar yahay daciif uu ku yahay ee marka amarka ilahay iyo hawadiisu ay iska hor yimaadaan hawadiisa raacaya amarka ilahay khilaafaya meelahan oo kale ay kala baxayaan saa dageed baa rasuulku wuxuu ku daray almundiyaat waxyaabaha lagu badbaado markuu lahaa halaathun mundiyaat wa halaathun muhlikaat wa halaathun darajaat saddex waxbay halaagaan saddexna waxbay badbaadiyaan saddexna daraja kor loogu qaada cidda samayso saddexda waxa weeyaan mundiyaadka rasuulku wuxuu ku daray alqasdu fi lgadabi waalridaa ciddaad u cadhaysan tahay iyo cidda aad raalli ka tahayba inaanad cidna xadgudub ku samayn ee aada ku dadaasho alqasd sida sharciga waddada sharciga adigu inaad ka martid nacam can cabdillahi bni cumar can inabiyi sala allahu alay wasalama qaala wuxuu yidhi alsamcu walaaca alsamcu maqalkii iyo wadaacatu yeelitaankii ka amar qaadashadia cala almari lmuslim waa mid waajib ku ah qofka muslimka fima axaba wixii uu jeclaado iyo wa kariha wixii uu karaahiyeystaba manaa xaakimkii muslimka ahaa wuxuu xaq kugu leeyahay oo waajib ilaahay kuu saaray ah inaad maqashid oo maqalka aada raacisid ka amar qaadasha iyo hogaanta fima axaba wa karih adiga hawadaada marka leego maaha maxabad iyo karaahiyadu tii sharciga ahayd adiga hawadaada marka la eegyo dabeecadda naftaada waxa uu ku amrayaa ha noqdo waxaad jeceshahay ama waxaad karaahiyeysanayso ee mar haddaanu ilaahay sharcigiisii khilaafsanayn inaad maqashidood ka amar qaadatid ood u hogaansatid ayaa waajib ku saarana ilaa an yu'mara bimacsiyati macsiya in lagu amro mooyaane faida umira bimacsiyati qofkii muslimka marka macsiye la amro ee xaakimkii macsiye u amro falaa samca walaa aaca macsiyadaa ka maqli maayo kuna adeeci maayo lianna waalihii subxaana watacaala aacadiisa waajibiyey ayuu caasiyey wallahu xaqu an yuaac ilaahay baana u mudan in la adeeco o an yucadab in la weyneeyo walaa aacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq siduu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam muttafaqun calayh xadiidkani wuxuu ina amrayaa baaraka allahu fiikum ninkii xaakimka ah inta uu muslim yahay fisqi iyo dulmi derajadu doonayaba ha ka gaadhee wixii wanaaga ee uu ina amro haddaynu nahay dadka uu taliyo inaynu ku adeecno ayaa waajiba wixii xumaanu ina amrona ku adeeci mayno ugana dhigan mayno marmarsiiyo sidii isaga aynu ula dagaalami lahayn ee aynu ugu bixi lahayn rasuulkeenuna calayhi afdal asalaati watasliim xaakimku hadduu inoo wanaagsan yahay iyo hadduu inoo xun yahay xaakimku haddii uu yahay mid waddadii nebiga haya iyo haddii uu yahay mid waddadii nebiga sal lla alay wasalam ka leexsan laakiin weli muslimnimadiisi ay baaqi tahay inaynu adeecno ayaa rasuulku ina amray oo rasuulku wuxu uhi sayakunu umaraa yahtaduuna bigayri hadyi wayastanuuna bigayri sunnati waxaa dabaday iman doona bui rasuulku kuwa ummadda u taliya waddadaydii mid aan ha aan ahayn bay hayaan hanuunkaygii mid aan ahayna wadda ayay ka dhigteen fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaaiin fii jusmaani alins xukaamta waxaa ka mida kuwa xumaanta heerkay ka gaadheen qalbigoodu noqday qalbi shaydaan jidhkoodun baa jidh bani aadama soo wax la yaabla maaha waxaan xadiidkaa u sheegayaa dadka qaarkood baa maanta waxay yidhaahdaan xaakimka layna amray wanaagga inaynu ku adeecno inaynaan la dagaalamin oo aynaan ku bixin de waa xaakimka wanaagsane shareecadii wax ku xukumaaya ee cadaalad wax ku xukumaaya ee dadkiisa u roon een faasiq ahayn ee awaamirtii ilaahay ku toosan dadkaasi hawadooda ayay ka hadleen kumay hadalo wax sharciya iyo daliil nebi maxamed wuxuu leeyahy waxaa iman doona umaraa laa yahtaduuna bihadi walaa yastanuuna bisunati fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaaiin fii jusmaani linsi xumaan heer bay ka gaadheen qalbigoodu qalbigii shaydaanka oo kale u noqday jidhkooduna waa jidhkii bani aadamka weli xudayfa ayaabo wuxuu yihi xudayfe kayfa asnacu ya rasuul allah in adraktu dalik rasuulka ilahu maxaan yeelaa kuwa haddaan isa soo gaadhno kuwa noocaasiyo sharka badan ee haddana ummadda u talinaya qaala tasmacu wa tutiic lilamiir ninka kuu taliya maqal oo adeec wa in daraba dahrag duu dhabarka kaa tumo wa akhada maalak oo xataa xoolahaaga uu qaato fasmac wa atic maqal oo yeel wixii macruufa weyi munkarka axaadiid kale ayaa tilmaamtay inaan lagu adeecahayn marka xadiidku muxuu daliilaya xaakimkii mar haddii islaamnimadiisi baaqi ay tahay inkastoo uu xumaan iyo shar uu ka gaadhay wixii wanaaga waa lagu adeecaya wixii xumaana lagu adeeci maayo qala sheiku islam ibnu taymiya raximah llah bitacliiq cala hada alxadiid fahada amru biطaacati maca dulmi lamiir xadiidka waxaa ku sugan amar layna amray inaynu wanaagga ku adeecno isagoo amiirkii ah mid waxa weeyaan daalima wa kadalika waxaa kusoo arortay fi saxiixayn min xadiisi cabdillahi bni cabas wuxu rasuulku man ra'aa qofka ka arka min amiirihi shay-an amiirkiisii shay yakrahuhu uu nacayo oo u arkay ina sharcigii ilaahay uu khilaafsan yahay shayga amiirku uu samaynaya falyasbir calay ha u sabro fainahu man faaraqa aljamaca shibran famaata maata miitatan jaahiliya ninka jamaacadii jamaacada waxaa looga jeeda xaakimkii muslimkaa iyo ummadda u talinayey ninka xaakimkii muslimkaa ka amar qaadan waaye amar diiddo ku sameeya ee kursigiisa duulimaad ku noqda yidhaahdo meesha ayaan ka tuurayaa oo dhintay isagoo xaaladaa ku sugan dhimashadiisu waa dhimasho jaahili buri rasuulku waayo jaahiliyadu may lahayn amiiray ka amar qaataan kula waaxid amiiru nafsihi buu ahaa ma koox qura intaasoo amiir baa ka talin jiray mid waliba jilib iyo reer gooniya u taliyo marka xaaladoodii oo kale mid kusugan ayuu noqonaya markaaynu ku baaqayno xaakimka muslimka wanaagga in lagu adeeco dadka qaarkood oon sunnada rasuulka iyo manhaju salaf aan aqoon u lahayn ayaa markiiba waxay kugu tuumayaan inaad looyar u noqotay xukaamtii dhaalimiinta ahaa ana haulaa yunaafixuun wa yudaaficuuna can adalama kuwaasi waxay difaacayaan oo ay u doodayaanay looyarra u noqdeen xukaamtii dulmiga badnaa laysa lamru haakada yaa rajul arrintu sidaa maaha bal waxaynu sidaa u samaynaynaa taacatan lilahi wa taacatan lirasuuli haddaanu ilaahay sidaa ayna amri lahayn oonu rasuulku sidaa ayna amri lahayn maynaan yeeleen ila waynaga tilmaanay hawada nafteenu taa inay diidan tahay lakin nukhaalifu hawa nafsina taacatan lilahi wa taacatan lirasuuli wuxuu yihi rasuulkeenu aleyhi afdal salaati watasliim xadiiska waxa weeyaan صaxiixa man aطaacanii faqad aطaaca allah waman casaanii faqad casa allah waman aطaaca amiirii faqad aطaacanii waman casaa amiirii faqad casaanii bu rasulku sal lay slam idan markaad rasuulka adeecday ilahay baad adeecday markaad rasuulka caasidana ilahay baad caasiday waxaa kaloo rasuulku leeyahay amiirka ummadda u taliya xaakimka ummadda u taliya ninka wanaagga ku adeeca waa qof anigay adeecay marka taacatu rasuulillahi baynu doonayna ninka caasiye ka amar qaadan waaye ee ku baxaana yuu caasiyey annabiya sala allahu alayh wasalam waayo rasuulka ayaa amray taacatahu fi lmacruuf wixii wanaagga waxa weeyaan in lagu adeeco oo lagaga amar qaato masalada labaad waxay tahay ummadda danteeda ayaa sidaa ku jirta oo xaakimka muslimka ee ummadda u taliya haddii wanaagga lagu adeeci waayo oo amardiido lagu sameeyo meeshu waxay noqonaysaa fawda meel aan kala dambayn aan lahayn oo ka daalimkaa ku dulmiya cid ka rida aan lahayn ya'kulu alqawiyu yani addaciif ka xooga badani ka taagta daran uu cuno bal meel aad u ashkatootaba haddaad weydo ka war wayna soo martay iminkana weli dad bay haysataa iminka nin hadduu ku caayo waxaad awood u leedahay hadda wax kale kuguma samayn sabaka bas uu ku caayo teeshinkaad tegeysa waxaad leedahay ninkaasi u aflagaadeeyaha layga soo qabto waa loo yeedhaya nin hadduu ku dhirbaaxo waar ii soo qabto hadduu xoolahaagii kaa qaato uu kuu soo celin waayo meelaad u ashkatootaad leedahay haddii bal meel loo ashkatoodaba la waayo kahor dadku ay sinaadaan ninka daalimka ilaahay aan ka baqanahayne faajirka ee faasidkaa ee awoodna isbidiya ayaa wuxuu doonaya yeelaya sooma fawda deetana dhiiggii baa la daadinaya oo xoolihii bani aadamkaa la boobaya oo sharaftii iyo dumarkii baa la xalaashanaya dadka af soomaaliya ku hadlana maanta waxaan filaya taa looga warrami maayo is'al almujarib walaa tas'al iطabiib waa jaribeen oo waa soo taabteen sheekh yeman jooga ayaa wuxuu odhan jiray qofka doonaya inuu ogaado caaqibata alkhuruuj cala alxaakim falyas'al ahla somaal cidhib xumada ay leedahay xaakimka oo dhibkiisa loo sabri waayo oo lagu baxo lala dagaalamaa dadka soomaalida la dhaha hawe ha weydiiya bu ohan jira haka waraysto iyagaa dhedhamiye oo baractical usoo taabteen innaga nadari bay nagu tahay oo weli maynaan waynu maqmaqlaynaa wayna weli xaqiiqada maynaan taawin nacam can umi salamata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxu uhi satakunu waxaa ahaan doona umara aakhiru zamaanka kuwa dadka u taliya fatacrifuun afcaashooda wax kamida waad garan doontaa inay sharciga waafaqsantah wa tunkiruun wax kamidana waad saluugi doontaano waa wax sharcigii khilaafsan faman carafa qofka ficilkoodaa xun garta ee qalbiga ka diidaa beri ah qofka awood kala waaya ee intuu garto qalbigiisa ka diida waa qof lafihiisii u beri noqdayo dee ajarba yaanu heline oo munkarba yaanu bedeline ugu yaraan lafihiisi u badbaadaya waman ankara qofka garashadii munkarka xagga qalbiga uu ka gartay uu ka diidanaa ku dara inuu carabka ka diido salima waa badbaadaya walaakin hase yeeshee man radiya wa taabac ee alhaaliku ka halaagsamay ma radiyo waa ka afcaashooda xunxun raalli ku noqda oo wataabaca ku raaca qaaluu waxay dhaha falaa nuqaatiluhum oo nimanka noocaasi ah ee khayrka iyo sharka isku dhex daray ee afcaashoodii waxna shareecada waafaqsantay waxna ay khilaafsantay miyaanaan la dagaalamayn rasuulka ilaahay si aanu meesha uga tuurno oo qaar wanaagsan oo saafiya aan u keenno waa hawadii nafteena hor u sheegaynin naf markiiba naftu maxay ku odhanaysaa ka noocaasi siduu kuugu talinaya la dagaalano meesha ka tuur mid ka khayr badan oo wanaagsan keen muxuu rasuulku ugu jawaabay qaala sala allahu alayh wasalam laa rasuulku wuxuu ihi maya maa salluu munkar kastoo kaleba ha sameeyaane intay islaamnimadoodu baaqi tae weli ay tukanayaan lama dagaalami kartaa rawaahu muslim xadiidkan weliba waxaa kasii xeel dheer xadiisu cubaada ibnu saamit wuxuu rasuulku saxaabada ka qaaday ballan cubaada ibnu saamit ballanka isagoo inooga warramayo wuxuu yidhi wa an laa nunaasica alamra ahlahu ballanka rasuulku uu naga qaaday waxaa ka mid ahaa cidda ummadda talada u haysa inaanan ku qabsan ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan bukhaariyo muslim baa warinaya goormaa talada lagu qabsan karaa oo meesha in laga tuuro la isku dayi karaa rasuulku wuxuu yihi markaad aragtaan gaalnimo wax allaala wixii gaalnimo ka fakeeya ma banaynayo xaakimka in lagu baxo wax allaala wixii fasaad iyo fisqi iyo munkaraad gaalnimo ka fakeeya uu sameeyaa xalaaleyn maysa buu leeyahy rasuulku in lagu baxo lala dagaalamo horta kufri waa in la arko kufrigu ma aha waxaad adigu kufri u taqaano aduu dadka ad iskaga gaalaysiiso waa inuu yahay kufri le daliil cad ood uga hayso kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka cindakum fiihi min allahi burhaan maa in wixii adiga kula weynaadaba dadka ad ku gaalaysiinayso waa inaanu kufrigaasi ayn shay muxtamila oo la ysku khilaafay oo ma gaalnimo mise gaalnimo maaha la ysku hayo oo naf cadna aan loo hayn waa inaanu noqon waa inu yahay kufran bawaaxan gaalnimo cad oo laba aana isku haysanna gaalnimota weliba taa waxa raaca de waa inuu xaakimku ku kufriyey ile horeynu usoo sheegnay qofku isagoo kufri sameeyey inay dhici karto inaanu gaaloobin soo maaha se waa la yaab taas suurtagal ma tahi inaad shay kufri ah ku hadasho ama aada samayso haddana aanad gaaloobin hal yumkin hada waayo limaada baanu qofku u gaaloobayn isagoo kufri ku hadlay ama kufri sameeyey a a hadduu jaahil ka yahy ka hor waxaan inuu xaaraan yahay baanu ogey nacam bal ka waran kuwa yidhi sida ilaahay suuratu lmaayida uu kaga warramay ayastatiicu rabbuk an yunazila calayna maayidatan min asama ilaahay qudradiisii bay ka shakiyeen rabbigaa miyuu awoodaa ciisaw inuu xeedho raashino samada nooga soo dejiyo ninka su-aashaa keena waa nin ilahay qudradiisii ka shakiya washaku fii qudrati illahi kufrun laakiin lama gaalaysin maadaama ay juhaaliya qaar baa soo maray qaar geed ka barakaysanayo inuu waxtar iyo waxyeelahayo aaminsan qaar goor dhaweed soo islaamay ba waxay yidhaahdeen ijcal lana data anwaad kamaa lahum datu anwaad ee geed annaguna aanu ka barakaysano noo samee soo kuwaniba geedka ay u leeyihiin rasuulku muxuu ku yihi allahu akbar inaha sunan laqad qultum kama qaalat banu israa'iil ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha hadalkoodaas inuu gaalnimo yahay buu sheegay rasuulku oo uu ka dhigay inay yidhahdeen ilaah noo samee aan ilaahay ahayn haddana lama gaalaysin jahligooda awgeed bal kii yidhi ka waran allahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahw addoonkaygii baa tahay ana rabbigaabaana akhطaa min shidat اlfarax bui rasuulku farxad awgeed buu halmaamay oo wuxuu islahaa waxaad tidhaahdaa ilaahayow addoonkaagii baanahay ana adna rabbigaygii baa tahay markaasuu isweydaariyey ee lama gaalaysin ila muuqastiin hadalka noocaasa inuu yidhahdeen haddii lagu khasbo ka waran hadduu mutaawiliyu isleeyahy waxan waa banaan tahay ka waran ribada maanta dadka qaarkood xukaamta ay ku gaalaysiiyaan dad culimo ah oo fuqaha ah ayaa akhtau fiiha ku khaldamay oo oo yidhi waa xalaal riba albunuuk yuusuf alqardawi riba albunuuk waa xalaal buu ku leeyahy mar buu risaalo ka qoray uu leeyahay yacni riba albunuuk waa cayn riba markii dambena wuxu uhi fatwada waan ka murugoodi oo reer yurub muslimiinta yurub iyo america ku nool haddaan ufatwoon lahaa inay banaan tahay guryaha iyo gawaadhida dhulkaa jooga iyagaa yeelan lahaa marka waaba xalaal buu la soo taagayay yataawal ma gaalaysiinad yataawal xaakimku muxuu kaga duwaya caalimka caalimkaaba waad u cudur daartay taawiilka ku xalaaleeyey ribada maxaad ugu cudur daari lahday xaakimka miskiinka ee jaahilka sidaa awgeed imaamu axmed xukaamtii reer banulcabaas ee waktigiisa joogay kufri bay ku hadlayeen alkhilaafa alcabaasiya way taqriirinayeen oo dadka ay sanka kaga tolayeen ay ku sandullaynayeen kufrigaasi muxuu ah ayaa garanaya a alqawl bikhalqi lqur'aan wuxuu ahaa kufrigaasi waxay lahaayeen qur'aanku waa makhluuq waa wax ilaahay abuuray sida hadalka dadkaba ilaahay u abuuray haddana imaamu axmed raximahullah lam yukafirhum muu gaalaysin jahligooda awgeed kaana yusalim calayhim bilimaara assalaamu calayka ya amiir almu'miniin buu odhan jiray imaamu axmed ibn maxamed ibn xambal fuqahaau bagdaad baa u yimi imaamu axmed iyagoo yaacaya si yidhahan miyaanad arkayn arrintu halkay marayso alaa tara hada alamr aladi tafaaqal su yihi maxaa dhacay bal nimankan qur-aanku waa makhluuq le ka warna kufriga ku hadlaya su yihi haye maxaad damacsan tihiin dee waxaanu kaala tashanaynaa inaanu nimankaa ka beri noqono imaaradooda oo anaan addeecin oo aanu la dagaalano ukaadiye ukaadiye bu hi addima addima laa tusfikuu dima'akum wa dima'a almuslimiin maca dimaa'ikum waar dhiiggiina ha daadinina iyo dhiigga muslimiintaba sabra oo dulmiga iyo arrinta noocaasiya u sabra leannahu xaakimka arrintaas sameynaya mutaawil bu ahaa kuwa culimaabaa ku yidhi sidanaa diintiya axmed ibn abi du'aad ayaa mufti u ahaa oo ku lahaa sidanaa diintiya marka marka laga kufran bawaaxan xaakimku wuxuu ku gaaloobay arrintu waa inay tahy oo qaamat calayhim xuja xujada ay ku qumto oo inuu kaafir yahay ay caddaatay lakin maa macnaheeda kulu man waqaca fi lkufri inuu isaguna kaafir yahay nacam maxay tahay haddaba sababta loo diiday xaakimkii lala dagaalamo oo lagu baxo limaada ayaa loo diiday awala innagu waxaan leenahay waxaynu arrintaa u diidaynaa taacatan lilah wa taacatan lirasuuli illah xataa haddaynaan sababta garan lahayn nacam sabab kale waxay tahay sharka iyo dhibaatada iyo fasaadka ka dhalanaya kubixitaanka xaakimka waynu ishaaraytaa culimaduna way sheegeen wuxuu yihi shekh اiسلام iبن تaymiya raximah الlah haddaan hadalkiisa idin akriyo hum laa yarawna الkhuruuجa calى الأئma وqitaalahum bالsayf madhabka ahlu suna ee caanki waxa weeye xukaamta muslimiinta laakiin dulmiga iyo fisqiga ku sifaysan inaanay la dagaalamin seefna aanay uqaadan wain kaana fiihim ظulm haba ahaadaan kuwa dulmi ku sifaysane xukaamtaas kama dalat calى dalika اaxaadiiث الصaxiixaة الmustafidaة can الnabiy sal عlيه wasalam walimaada لأن الفساd في القتاaل والفتنة أعظم من الفساd الحاaصل بظلمهم بدون قتاaل ولا فتنة لأnنه فساadka ka dhalanaya فitnada iyo la dagاalankooda ayaa ka weyn فساadka ka dhalanaya dulmigooda فlا يدفع أعظم الفساadين بالتزاm أdناhا فيدفع أعظم الفساadين بالتزاm أdناhma ولaclahu la yuka la yakaadu yucrafu طaaئfaة kharaجat calى di سulطاn إila wakana fi khuruuجiha min alfasaadi ma huwa acظam min alfasaad aladi azaalathu taarikhda haddii dib loo raacay uri shekh islam ibnu taymiya qola tiri dulmi iyo fisqi xaakim muslimii ku tilmaamo yahay baanu ka dhiidhiyeynaa oo waanu la dagaalamaynaa oo khayr soo kordhisay la garan maayo fasaadkii markii hore ay ka cabanayeen mid kasii weyn un baa dhacay haddaad leedahay fitna imaamu axmed bay ku yidhaahdeen qoladaa hadeer aynu ka warramaynay wa ayu fitnatin acdamu min hadi fitnaad nooga digaysaa fitnada tan taagin ka weyne waa maxay sida maanta ay ku odhanayaan shabaabka xamaasadaysan khuruujka fitna ka dhalanaysa baad leedahay fitnada maanta taaganta ka weyne waa maxay sharcigii ilahay baa la cabdilay qawaaniin baa wax lagu xukumaya dulmi baa jira cadaalad daro isti'saar bilxuquuq maxay tahy fitnada tan ka weyn imaamu axmed muxuu ugu jawaabay hadi waa fitnatu khaasa markuu meesha xaakim ka jiro fitnadu dad gaarun bay haysataa iyo dulmigu laakiin marka lagu baxo lala dagaalamo takunu lfitnatu fitnatan caama fitnadu waxay noqonaysaa mid dadka oo dhan wada gaadha ayay noqonaysaa oo wada maashaysa imika magaaladan aynu deganayn laa shaka dadka qaarkood dulmi bay tirsanayaan iyo cadaalad dara iyo dhibaato lakin dadka o dhan ma wada tirsanayaan lakin haddii khuruuj la sameeyo fitna ay dhacdo oo mashiimadu ay shaqeeyaan baasuukuhu uu shaqeeyo iyo waxa weeyaan mashiinganku khalaas fitna caama bay noqonaysa waxaa arrintaa iyo taladu gacanta ay u gelaysaa alfasaqa waldalama waqutaac turuq shuftada iyo qawlaysatada ayaa xaaladda noocaasi iyo siyaadada iyo hogaamintu gacanta ay u gelaysa taariikhda haddii dib loo raacana waa sidaasun wakadalika antum shabaab waxaad soo gaadheen casrigeennan waktigeennan meelo badan oo khuruuj uu ka dhacay qaarkoodna waan soo gaadhnay qaarkoodna waan akrinay suuriya ayuu khuruuj ka dhacay ikhwan jamacatu ikhwan muslimiin ayaa khuruuj bay sameeyeen bigadi nadri can alxaakim xataa inuu kaafir yahaa baa laga yaaba xaakimkaas laakiin dawaabidii khuruujka ayaanay u eegin waa kuwii waxa weeyaan isku urursaday yani madina min mudan suuriya maxaa ka dhashay khuruujka noocaasi ah adduunyana may baaqi noqon diinina may istaagin fala dunya abqaw wala diin aqaam dadkan dadkan baa laga dhigay iyaga magaaladii ay ku jireen dumarkii baa la kufsaday wixii noolaana wax la xidhay iyo wax caalamka u kala yaacay bay noqdeen wandur aydo fitnat alkhuruuj fi ljazaair algeria waddanka la idhaahdo khuruujkii ka dhacay fitnada ka dhalatay baleg mi-aat alaalaaf min almuslimiin baa dhintay adduunyana may baaqi noqon diinina may istaagin wixii markii hore laga dagaalamayey ee dulmi iyo cadaalad darro iyo xukum bikayri ma anzala allah aha waa sidiisii u bal waaba kasii darayba nafana may baaqi noqon adduunyana may baaqi noqon walaa shay oo markii la qaadan waayo waxa weeyaan nasaayixu ahli lcilm isticjaal iyo deg deg iyo tahawur iyo jariskaxoor ay shabaabku ay ku qumeen waxaasaa ka dhashay wahaakada kan mara imise jeer ayaa shabaabka af soomaaliga ku hadlaa xamalu silaax hunaa wa hunaaka ay hub isku rareen war ka daaya dadkana waa muslimiin walaa yajuusu xamlu silaax calayhim war xataa haddaad gaalo aragtaan awood uma lihid inaad ku muquunisaan aada ugu talisaan oo hadhow dawladdaad ista aad aad maga dawladdaad ku dhawaaqdaan aad ku difaacataan ma lihidin may may may antum tudaaficuuna can idalama munaafiqiin baa ti mar allaale marka murtadiinta iyo dalamada lasoo hadal qaado ee la yidhaha shaqaa laga qabanaya ayuun bay munaafiqiintu soo baxaanay doodaan baa laga odhan maada saarat natiija diinina may istaagin adduunyana may baaqi noqon gurye maye dhalinyaro meeday gawaadhii meeday diinina ma soo kordhay talow abadan halkeedii waa sifirkii un min asifr marka bal adigu dib u xisaabtano waxaasoo dhan bal nusuusta iyo waaqica aad ku nooshahay isu eeg markaasaad xaqaa'iq fara badan aad fahmi doontahay hadday kalaad ka xamaasadooto yacni qof aan deganayn oon rasiin ahayn oon miisaanayn caqliyan ama jaahila ayuunbaa iska xamaasadon ohanaya hawsha hala wado hob iyo hadoy badday doonaysaa ha ka soo cabtee wada waxay doonaysaa ha ka dhalato nacam marka arrintaasi awgeed fasaadka ka dhalanaya ayaa ka weyn fasaadka xaakimka daalimka joogisiisa ka dhalanaya waxaan idin akrinayaa kalaam kitaabka waxaa almacluum min waajib alcilaaqa bayna alxaakim walmaxkuum cilaaqada sharciga ka dhaxaysa xaakimka taliyaha iyo loo taliyaha waxaa iskale alimaam almujtahid cabdulcaziz ibnu baz raxmat ullahi caleyh waxaa sheekh ibnu baz raximah allahu tacaala uu ka hadlaya qadiyadda ku saabsan alkhuruuj cala alxaakim bal waxaa la weydiinayaa ida lam tuujad maxaakim sharciya haddii maxaakim sharciga wax ku maamusha aanay jirin ka war oo maxkamadaha waxa lagu maamulayo yahay qawaaniin wadciya maxaa la yeelaya xaaladda qaala ida lam tuujad maxaakim sharciya faanasixatu faqat adiga waxaa kula gudboon waa inaad u naseexaysto liyaxkuma bisharci illah si ilahay sharcigiisa dadka ugu xukumo annasixatu liwulaati lumuur watawjiihum lilkhayr watacaawun mahum xata yuxakimu sharca allah ama ana alaamira wannaahi yamuddu yadda aw yaqtul aw yadrib falaa yajuus in adigu tira anaa meesha xaakim ka noqonayo waxna dilaaya waxna xidhaaya waxna garaacaya oo xuduuddii fulinaaya iyadoo talada cid kale ay haysa ma banaana bu uhi sheeku laakin yatacaawan maca wulaati lumuur bilati hiya axsan xataa yuxakimu sharca allah fi cibaadi illah wailaa fawaajibuhu nusx wawaajibuhu tawjiih ila alkhayr wawaajibuhu inkaaru lmunkar bilati hiya axsan hada huwa waajibu qala allahu tacala faataqu llaha ma istatactum ilahay ka baqda intaad awoodaan maxaynu awoodnaa inagu maanta alamru macruuf nahy can lmunkar wاnasixa lilxaakim waliana inkaarahu bilyad اlqatli aw اlbarb yataratab calayh sharu akbar wafasaadu acdar bilaa shakin walaa rayba likuli man sabra hadi اlumuur wacarafaha waxaa kaloo sheekhu uu ka hadlay goorta ay banaan tahay xaakimka in lagu baxo wuxuu tilmaamay xaakimka in lagu bixi karo og loo qaadan karo markuu kufriyo weliba taa shardiga labaada soo raacaya waxa weeyaan buu yidhi in awood loo leeyahay ka kicinta kursiga laga kicinayo oo ka kicintiisa mafsado ka weyn kufadhigiisu aanay ka dhalan ahayn haddaad tiraa waxbaan ka kicinaya meesha adoon awood lahayn oo tiraa sakaakiinul madbak baan dabaabaadka iyo baybayada kala hortegaya xaakimkii markuu kufriyey meeshiisina wuu sii joogi doonaa kufrigiisi buu iska sii wadan mafsado iyo dhibaatana waad soo kordhisay un nacam kama aha waxa weyaan ahlu sunna waxaasi ay ku hadlayaan hadi laysat qawaacid jadiida hada manhaju salafina manhaj saxaaba manhaj taabiciin taasi ayaa waddadooda waxa weeyaan ay ahayd dadka maanta waxa weeyaan ahlu sunnaha ku gana inay xukaamta ka agdhow yihiin wallahi inahum labalama wa kadaba ahlu sunna yani aimatu dacwa salafiya wa abcadu nnaas can alxukaam laakiin uma galaan rag waxa weeyaan maanta laga yaabo inay yidhaahdaan xukaamtaad difaacdana xukaamta ayaad ka agdhowdihiin kama laa yabtaciduuna can qasri riyaasa waxaa laga yaabaa inay shibhu dawri qasru riyaasa ay u galaan weliba ay u galaan limasaalixihim wa mahaaribihim adunyawiya ujeedooyinkooda iyo masaalixdooda adduunyo oo weliba nusxina aanay uqadimin iyo tala xaakimka anaa cumri yoom waaxid baan gelay qasru riyaasa maalintaana maan gelin maslaxa dunyawiya wa shaksiya ana waman kana maci min adducaat walmashaa'ikh wallahi nasaxnaahum lilah nasaxnaahum bitawxiid wa bitarki shirk inay ilaahay keliyeeyaanoo shirkiga ay ka tagaan iyo tasawufka ayaan bikulli saraaxa ugu naseexay wa an yuxakimuu sharca allah ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa dadka inay ku xukumaan oo dantooda iyo danta ummaduba taasi ay ku jirto wa katiir min haula laa yatajara'uun cala hada nusxi sariix inay meelaha dambe ka hadadlaan waa laga yaaba calaa manaabir almasaajid lakiin marka la hor tago kelimaad sariixa aan lagu oran karin oo xaakimku aan hadduu doono aanu raalli aanu ka ahayn yacmaa ninkii lahaa diinta ilaha waxba lagu xukum ahayn xaakimkani waa daalim waa inaanu iska qabano ayaa baarlamaanka gelaya isagiibu la shaahaynaya dimuqraadiyadday kuwada dulqa xaweynaya ya inaguna intaynu awoodnaynu qaban karnaa annus walamr macruuf annahyi can ilmunkar munkaraadka xaakimkana nabtacid can xataa laa nadkhulu calayhim ila min ajli nasixa u geli mayno ila min baabi nasixa mooyaane oo xaakimka haddii sharciga uu ka fogaado iyo dulmigiisa iyo balaayadiisu ay badato lagama agdhawaado waa la iskaga fogaadaa haddii kale waxa laga yaaba marka dambe in damac adduunya uu ku galo dabeetana waxa weeyaan aad xaggiisa aad u ilato aad sharaaicdii ilaah aad ka tanaasusho ood la mid noqoto kuwaas suufiyada wax walba u sakiraya oranaya anta min awliyaa illah magacaagu waa magacii rasuulka xaaskaaguna xaaskii rasuulka ila magacta waddadii jannadooda haysaayo halkaa ka wad inaad kuwaa lamid noqotaa laga yaaba haddaad ka ag fogaan weyda nacam labadan xadiisa marka aynu akrinay fawaaidooda nacam gariib alxadiis alsamcu walطaaca waxaa looga jeeda alqabuul walinqiyaad liwaliyi lamri fi طaacati illah waa in la aqbalo loo hogaansamo ka ummadda u taliya oo lagu hogaansamo o lagu adeeco ilahay taacadiisa wixii ilahay uu ku adeeco subxaana watacaala sheekhulislaam ibn taymiya minhaaji sunna wuxuu ku tilmaamay qowlka odhanaya xaakimku mar hadduu munkar iyo fisqi iyo cadaalad darro ku sifaysaye xataa wixii wanaaga lagu adeeci maayo inuu qowlkaasi yahay qowl lkhawaarij ahlu sunnuu sida axaadiidku tilmaamtay waxay leeyihin hadduu shar iyo khayr isku dhex daro sharkana ku adeeci mayno waa ka beri noqonaynaa khayrkana waa ku adeecaynaa sidaa u yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam fawaaid alxadiid faaidakooda wujubu طaacati alxaakim xaakimkii la adeeca ayaa waajiba almuslim ee muslimka ahaa fii kuli amrin arrin kasta lagu adeeco sawaaun waxaa isku mid a waafaqa ragbata alcabdi am la arrintaasi ama hawadaada iyo jacaylkaaga iyo dantaada ha waafaqda mayaana waafaqin ila an yaamura bimacsiyatin falaa طaacata liman casa allah hadduu macsiyo ku amro lama adeecayo oo ilahay wax lagu caasiyo bani aadam lagu adeeci maayo kainan man kan faa'idada labaad taxriim alkhuruuji cala alxaakim xaakimkii in lagu baxo hub loo qaato oo amardiido lagu sameeyo ayaa xaaraana maadaama musliman musalliyan mar haddii qof muslimo tukanaya wain fasaqa wajaara wa balam haba ku sifaysnaado fisqi iyo dulmi xataa yara annaasu fiihi kufran bawaaxan cindahu min allahi fiihi burhaan ilaa lagu arkayo gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa daliil looga haysto liana alqiyaama calayh leanna kicitaanka lagu kacaa yufdi gaaliban ilaa ashadda mima unkira caleyh wixii isaga lagu diidanaa ee lagaga cabanaya wax ka daran ayaa ka dhalanaya la dagaalanka lala dagaalamo yanbagi tanaadulu can alragabaati walmasaalix ashasiya qofka muslimkaa waxaa la gudboon inuu ka tanaazulo yani dookiisa gaarka iyo masaalixdiisa iyo danihiisa isaga u gaarka wa taqyiid alcawaatif walxamaas binusuus sharc alati fiiha alkhayr walbaraka oo qofku caadifadiisa iyo xamaaskiisa waa inuu ku dabro nusuusta sharciga ee khayrka ee barakadu ay ku jirto haddii se xamaasadaada iyo caadifadaada iyo kiiradaada nusuusta sharciga aana dabar uga dhigin adigaagii xumaanta ka cadhaysnaaba nusuusta la khilaafay ka gilgishay ayaa nusuustii khilaafaya nacam xirsan calaa waxdat lummati alislaamiya maxay tahay sababtaynu leyna qofku wainu waa inaanu waa inuu danihiisa gaarkaa ka tanaasulo xaaladaha qaarkood iyo masaalixdiisa shaksiga waa dadaal lagu dadaalayo calaa waxdat lummati alislaamiya uma umma alislaamiya inay mid ahaato oo xaakim quri uu taliyo wa tamaasukiha wa dar'i almafaasid walfitani canha si ummaddu ay noqoto mid yani mid ah oo fitanka ka fog faida afraad fihi calamun min aclaami nubuwa waxaa ku jira xadiidka calaamad ka mida calaamadaad tusinaya nebinimada rasuulkeena xaytu wujida ma akbara bihi min alumaraa aladiina khalaطuu camala saalixa wa akhira sayi'a rasuulku wuxuu inoo sheegay inay iman doonaan kuwa xukaama oo camal xun iyo mid wanaagsan isku dara fatacrifuuna wa tunkiruun waa kaari rasuulku miyaanay sidii u dhicin waa nin xaakimo waa muslim wuu tukanaya shareecadii wax kamid u dabaqaya wax badanna shareecadii waa ku khilaafay dulmi buu samaynaya istisaar bilxuquuq kuwa noocaasa wixii laga yeelay laga yeelayabu rasuulku inoo sheegay inkaaru maa caleyhi aimatu ljawr bilqalb xumaanta xukaamta dulmiga iyo fisqiga ku sifaysani ay samaynayaan waa in la inkiro qalbiga waa in laga inkiro oo marnaba aan raali lagu noqon walisaan carabkana waa in laga inkiro amaamahum iyaga hortooda marka la joogo shajaacaduna waa sidaa laakiin xaakimku xumaantu gurigiisa ku sameeyey inaad masaajidka aad ka sheegto ood mimbarka la fuushaa faa'ido keeni mayso isagii nasteexa unoqon mayso ka aqbali maayo marka markiiba asxaabu arealku ay u sheegaan ay yidhaahdaan wadaadkii hebel baa masaajidka khudbadii jimcaha maanta adiga kuu baabaystay uhi baabu ma jaa fi ra'iis ama baabu ma jaa fi lwasiir alfulani cadaawad baa gelaysa ninkii iyo isdifaac nusxi kaa maqli maayo munkaraadka caamka ama xaakimku ha sameey ama cid kale ha samaysee munkarkii si caama waad u diidi karta oo haddii ribo uu sameeyo ama duuru zina uu sharciyeeyo waad ka hadli kartaa munkarka noocaasi laakiin xaakimka laftiisii ha weerarin oo mimbarka iyo dadka hortooda ha ka weerarin taa waxaa ka dhalaysa inuu colaad kuu qaado deetana ummadda labadii qole hogaaminaysa un baa noqonaya laba iyagu dhufayska isugu jira xaakimkiina wadaadku iska ilaalinaya wadaadkina xaakimku iska ilaalinaya deetana ummaddii labadaasay ku dhex baaba-aysa laakin u nasteexee rasuulku wuxuu yihi sal alه wasalam afdal xaq afdal ljihaad kalimatu xaqin cinda sulطaani jaair geesinimadu waa inaad hortiisa ka tidhaahdo jihaad waxaa u fadli badan kelimad xaqa oo xaakim daalima aad ka hor tidhaahid itaqi llah ayuha alxaakim ilahay ka baq waxkum bisharci illah adoo hor taagan waxba aanu kaa dooni maayo kursigaaga dooni maayo adduunye kaa dooni maayo mansib kaa dooni maayo lacag ku weydiisan maayo war ilaahay ka baqo dantaada ayaa ku jirta ilahay adee ilahay sharcigiisa wax ku xukum wuxuuna wallahi ninkani waxa weeyaan waa naasix dantaaduu wadaa inuu hadalkaaga aqbalay u dhowdi inaad dadka hortooda aad ka caydo mafsado kalena waa ku jirtaayo dee dadkii ayaad quluubtoodii xaakimkii ku kicinaysa deetana taa waxaa ka dhalanaysa inay nacaan inay nacaanna waxaa ka dhalanaysa inay la dagaalamaan deetana fitna aanad hadhow albaabadeeda xidi karin ina albaabadeeda furaya ayaa tay usama ibnu zayd baa waxaa lagu yidhi cuثmaan ibnu cafan maxaad ugu tegi weyda waxyaabaha qaarkood aad ugala hadli weyda surooma waxaad moodaysaan wax kasta oo aan uga nasteexinayno marka hore idinka idiin sheegayo waan u galo waan u nasteexiyey sheekh ibn cuthaymin raximah llah ayaa waxaa lagu yihi manaa maxaad xukaamtan dalamada maxaad wax ugu sheegi weydeen maxaad munkaraadkooda u inkiri weyde wallahi aladi laa ilaha gayru ya akh fulan ninkii su-aasha weydiyu la hadlaya annusxu mabdulu wamawsul nasteexada iyo wanaag farista iyo xumaan reebistu waa mid aanu bixino xukaamta aanu gaadhsiino laakiin wax kastoo aan u sheegno dee dadka waxa weeyaan marka hore ma tusno ma nidha waxay waxaasaan xaakimka u sheegay nooc min ariyaa bay noqon karta istusnimo qofku uu isleeyahay hala yidhaahdo wallahi waa nin geesiyo waa kii dawladda u babac dhigay ee halkaa mimbarka jumcaha la fuula ee fitri fatir ukala tuuray waxoodiiba ujeedada waa in nusxi waxa weeyaan ay noqoto nusxiguna wadadaasi ayaa uu ku saxsan yahay u ku fiican yahay nacam waayahay inkaaru ma calى aimati ljawr biاlqalbi wاlisani amaamahum faaida lixaad taxriim mutaabacati lmubdil calaa bailihi qofkii baadilka sabayna baadilkiisa in lagu raaco ayaa xaaraana taana waxaynu ka qaadanaa qowlka rasuulku yihi walaakin man radiya wataabac ka halaagsame waa ka xumaantooda raalli ku noqdo oo ku raaca faaida toddobaad bayaanu ahamiyati salaa wa anaha camuud اdiin salaadu qiimaha ay leedahay ba xadiidku noo cadaynaya inay tahay tiirkii diinta waayo xaakimku waxa la yihi tukanayo aan la dagaalamin ayuu rasuulku sal alah wasalam waa calaamad tusinaysa calaa islaami islaamnimadiisa mar hadduu muslim yahayna in lala dagaalamo lagu baxaa ma banaana wallahu aclam wawaxkam bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina maxamed